أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim waa axad shan iyo labaatanka bisha dulqacda kun afar boqol afartaniyo shan taarikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo mas-uul ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa kiray in weerarkii barakaysanaa ee deegaanka cosweyne uu sabab u noqday fashilka duulaankii murtadiinta ku qaadeen wilaayaadka islaamiga kooxda riddada soomaaliya ayaa ka walacsan halka uu ku dambeyn doono masiirkooda kadib ka bixitaanka ciidamada kufaarta afrikanta ee dalka soomaaliya faahfaahyno dheeraada ayaa laga helayaa weeraro khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga sariibiyadda kenya xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada etoobiya ay isaga bixi doonaan magaalooyin dhowr ah lagana cabsi qabo in magaalooyinkaas gacanta u galaan mujaahidiinta askari toobadkeen ah oo muddo ka tirsanaa murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada baay kulan wadatashi ah oo looga arrinsinayay xaaladda guud ee wilaayada jubbada dhexe ayaa kusoo gabagaboobay degmada jilib ee wilaayadaasi maktabka caafimaadka wilaayada gedo ayaa howlo caafimaad u qabtay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurdhuubo ee wilaayadaasi ganacsatada ku dhaqan deegaanka arawow ayaa ka faa'iidaystay dooro diini ah oo uu qabtay maamulka islaamiga ee degmada bu'aale
أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatan u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan mas-uul ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in weerarkii barakaysanaa ee deegaanka cawsweyne uu sabab u noqday fashilka duulaankii murtadiinta ku qaadeen wilaayaadka islaamiga faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed murtad xuseen macalin oo ah la taliyaha waxaa loogu yeero amniga qaranka ee madaxa kooxda riddada xasan gurgurte ayaa mar wax laga weydiiyey sababaha keenay fashilka ku yimid gulufkii ay saliibiyiinta iyo murtadiinta ku qaadeen wilaayaadka islaamiga ah wuxuu sheegay in dafkii ku soo gaaray maleeshiyaadkooda dagaalkii ka dhacay cusweyne uu sabab u ahaa fashilka ku yimid gulufkaas xuseen macalin ayaa sidoo kale sheegay in dagaalkii cusweyne uu kala daadiyey oo ay habqan ku noqdeen maleeshiyaadka kooxda riddada wuxuuna intaas ku daray in weli ay wadaan isku soo celinta iyo moraaldiska maleeshiyaadkii ka anfiriiray waxay ku qabsaday cusweyne
ma jira habac iyo inay hadda gaabis jiray yes dagaalkii ayaa dabcan ama gulufkii ayaa waxaa ku yimid some setbacks oo ka yimid august last year hawshii cawsweyne kakabashadeedii iyo isku soo ciidankii inuu dib isu soo aruuriyo howlahaas ayaa marka waxay abuureen in uusan sidii la rabay gulufkii uusan u socon waxaa xusid mudan in weerarka cusweyne uu dhacay subaxnimo sabti ah tobanka safar kun afar boqol afartan iyo shan hijiri kuna beegan lix iyo labaatanka augusto labada kun saddex iyo labaatan waxaana cati lagu mariyey allaha fadligiis afar saldhiga oo ay deganaayeen in ka badan kun iyo shan boqol oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada waxaa halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh tirada dhimashada cadowga ayaa kor u dhaaftay laba boqol oo askari oo intooda badan looga cararay goobta dagaalka halka tirada dhaawacyadan ay intaasi ka badnaayeen waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal waxaa intaasi sii dheer in mujaahidiinta ay allaha fadligiis gacanta ku dhigeen dhammaan qalabkii iyo saanadii ciidan ee tiilay saldhigyada murtadiinta ee deegaanka cusweyne oo ay ku jiraan gaadiidka gaashaaman iyo gawaarida loo yaqaano teknikada ay qoryaha ku rakiban yihiin jazaakallaahu khayran walaalka kooxda riddada soomaaliya ayaa ka walacsan halka uu ku dambeyn doono masiirkooda kadib ka bixitaanka ciidamada kufaarta afrikanta ee dalka soomaaliya ilyaas cabdulaahi ayaa warkan inoo haya madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa wadahadal dhanka taleefanka ah la yeeshay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken xasan iyo blinken ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin amniga geeska afrika iyo dagaalada ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga ee uu murtad xasan sheekh maxamuud iclaamiyey markii uu dib ugu soo laabtay xukunka kooxda riddada soomaaliya wararka ayaa intaasi ku daraya in xasan sheekh iyo antony blinken ay ka wada hadleen arrimo la xiriira bixitaanka ciidamada admis ee soomaaliya iyo sida uu noqon doono masiirka kooxda riddada ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho sidoo kale intii uu socday wadahadalkan waxay xasan sheekh maxamuud iyo antony blinken ka wada hadleen xafiiska qaramada midoobey ee ku yaala soomaaliya kaasoo la damacsan yahay in la xiro dhammaadka sannadkan laba kun afar iyo labaatan waana sida ay horeyba u shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee kooxda riddada soomaaliya xukuumadda riddada ayaa muddooyinkan dambe u muuqata mid walaac xoogan ka qabta bixitaanka admis ee dalka maadaama murtad xasan sheekh maxamuud uusan dhisin ciidankii lagu ballamay inay la wareegaan amniga waddanka waana kadib markii ay ciidamada kufaarta afrikaanta waddanka isaga baxaan dhammaadka bisha desembar ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan mahadsanid elyaas faahfaahiino dheeraada ayaa laga helayaa weeraro khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga siriibiyadda kenya faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa walaalkeen yaasir maxamed howlgalladani oo isugu jira dagaallo toos ah qaraxyo iyo dalal qorshaysan ayaa waxay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka dhaca koonfurta soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kaafiradda ah ee kenya wilaayada banaadir howlgal xalay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada dharkiile ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay murtad mukhtaar nuur geesey oo ahaa guddoomiyihii hore ee maamulka riddada deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho sidoo kalena soo noqday guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka riddada degmada lafoole shabeellada hoose qarax mujaahidiintu xalay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku qayilayay goob ku taalla degmadaasi waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada baay qarax ay mujaahidiintu xalay ka fuliyeen xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo ayaa lala egtay guri uu degan yahay wasiirka tamarta iyo macdanta maamulka riddada ee koonfur galbeed murtad liibaan cali cabdi qaraxaas waxaa ku dhaawacmay mid ka mid ah ilaalada murtadka la beegsaday iyadoona burbur xoogan uu soo gaaray dhismaha uu deganaa murtadkaasi dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidanka kufaarta kenya ee degmada lafey ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxaana xerada la weeraray deganaa kuwa loo yaqaano afduubta ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen ugaarsi xoogan ku haya weeraro qorshaysanna la beegsanaya cadowga allah ee duulaanka shareeca la dirarka ah kusoo qaaday ku dhaqanka shareecada raxmaanka aad buu u mahadsan yahay yaasir xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ee kooxda riddada ayaa sheegay in ciidamada etoobiya isaga bixi doonaan magaalooyin dhowr ah lagana cabsi qabo in magaalooyinkaas gacanta u galaan murtadiinta nuura cali warsame abusheyba ayaa warkan inoo faahfaahinaya xildhibaan cali siciid fiqi oo ah xubin ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxdii riddada soomaaliya horeyna u soo noqday guddoomiyihii baarlamanka maamulka riddada koonfur galbeed ayaa ka dhawaajiyey walaaca laga qabo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigi doonto magaalooyinka ay ka bixi doonaan ciidamada kufaarta afrikaanta sannadkan gudihiis xildhibaanka ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay ciidamada nasaarada etoobiya kuwaasoo uu sheegay inay isaga bixi doonaan magaalooyin dhowr ah oo uusan magacaabin islamarkaana aan lahayn qorshe badiil ah oo looga taxadirayo inay ku dhacaan gacanta mujaahidiinta waxaa muhiim ah in la ogaado in magaalooyin dhowr ah ay isaga bixi doonaan ciidamada etoobiya haddii aanan la helin badiil wanaagsan waxayna arrintan sababi doontaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigto dhul ballaaran oo hor leh ayuu ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka bixitaanka ciidamada etoobiya ayuu u sababeeyey dhimista howlgalka wax loogu yeero atmis ee la filayo inuu bilowdo bishan iyo khilaafka ka dhexe qarxay kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda kaafireedda etoobiya kaasoo uu sheegay inuu qalqal ku keenay wadashaqayntii xagga amniga ee ka dhexaysay labadaasi maamul xildhibaankan murtadka ah oo ka mid ah shakhsiyaadka uu ku gaamuray nacaybka islaamka iyo jacaylka kufaarta noocyadeedu kala duwan ayaa nasaarada etoobiya ku tilmaamay dirs wanaagsan oo mudan in lala heshiiyo si ay u ilaaliyaan amniga iyo badqabka maamulada riddada ee ka jira dalka si kastaba bishan juun oo aynu ku guda jirno ayaa la filayaa inuu bilowdo bixitaanka dhowr kun oo ka mid ah ciidamada kufaarta afrikaanta ee jooga soomaaliya kaasoo qayb ka ah qorshaha la filayo in lagu soo afjiro howlgalka atimis ee dhammaadka sannadkan mahadsanid walaalka askari toobadkeen ah oo muddo ka tirsanaa murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga baay abuu xasaan ayaa warkan inoo faahfaahinaya askarigan taa'ibka ah waxa uu ka soo tegay safka murtadiinta ku sugan degmada buurx kabe ee wilaayada baay waxa uu la soo goostay qori aakay afartan iyo toddoba ah iyo booyskiisa sida uu andalus u sheegay muddo dhowr bilood ah ayuu ka tirsanaa safka murtadiinta mana uusan qaadan wax tababar ah muddo kadibna allah ayaa qalbigiisa kusoo riday hanuunka islaamka sidaa ayuuna kaga soo baxay safka ridada oo uu kusoo galay safka muslimiinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa soo bandhigtay askarigan iyadoona u sameysay soo dhoweyn iyo martiqaad maadaama uu ka soo baxay gaalnimadii uu ku dhacay dibna uu ugu soo laabtay diintii uu ka ridoobay waxa uu helay ballanqaadkii wilaayada ee ahaa in gacmo furan walaaltinimo iyo jaceyl lagu soo dhoweynayo qof kasta oo ka soo baxa safka murtadiinta kuna soo biira safka muslimiinta nuur aadan buulle oo ah askariga taa'ibka ah ayaa markii towxiidka loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoona faahfaahin ka bixiyay sida uu kaga soo baxay safka riddada muddadii uu ka tirsanaa iyo sida loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray wilaayada islaamiga ee baay nuur aadan buulle yare kasay anayna magaalada degmada buurax kabe kukooy murtidiinta roodiga kukooy ilaahay awedi namayla raadis inana ku taba na go-aama ku deeri namayla raadis had ilaahay makin darnaado walaanyagay mujaahidiinta ay dhawaayan nidaam leeyin dhawaayan ilaahay kaersiyona namayfadee madumata intiana walaas dhumbanamana ilaahay marjee jareena isku dhaafa murtidiinta say warjadon kubaha oo mayla raadis dannaa kaskay adaan shagaysada yaa ilaaha marjee jiree yafadee tiyee bilood oo kale la shaqeeyay tababara ma galna waana gali ma dhee taa'ibkan ayaa dhanka kale ka sheekeeyey xaaladda ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta iyo cabsida ay ka qabaan geesyada towxiidka ee ribaadka kaga jiro wilaayada islaamiga ee baay har iyo habeenna hor fadhiya cadowga horarka ah buuruhu koraan miil iyo koraan ma dhee kastay iyona naftadan waardiisadaanadin bismillah obsadaayan wednaadiyo gaanta kaaysadan amin miriyon galaana ma dhee ilaha marjitile rundayaaya nankii gaalkii murtidkii oo san dheere laaraa in herada kadhajar kii kaarabtiin laaraa isun herada kadhajar oo murtidkahay markaredaada minkeeda ilaliyon galaana madle waa kay rundayaaya guuron harkolaaya obsadaaya kulley manaa yoona maylaraadisada intiyo ilaahay warnaa ilaahay adowjaa mujaahidiinta kuobsadaaya iniyon isku fiiriyaa ilaawan kas ciidan ka fiiriyaaya askarigan taa'ibka ah ayaa ku dabafaylaya askar taa'ibiin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo qulqulayay wilaayada islaamiga ee baay kuwaasoo hadda ka mid ah dadka muslimiinta ee ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay kadib markii ay ka toobad keeneen falkii gaalnimada ahaa ee ay ku dhaceen mahadsanid abuxasaan kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay xaaladda guud ee wilaayada jubbada dhexe ayaa kusoo gabagaboobay degmada jilib ee wilaayadaasi cusmaan axmed dubu ayaa ka waramaya kulanka oo ahaa mid qaatay saacado badan ujeedkiisuna ahaa horumarinta dacwada iska xog waraysiga qaabka ganacsiga gobolka iyo arrimo kale ayaa lagu qabtay magaalada jilib kaas oo diyaarintiisa iyo qabashadiisuba ay lahayd wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe kulanka ayaa waxaa lagu casuumay culimada salaadiinta ganacsatada iyo bahda waxbarashada iyadoo muddadii uu socday la ysku dhaafsaday talooyin iyo tusaalooyin waxtar u leh bulshada markii uu kulanka soo dhammaaday warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa ka qaybgalayaasha weydiisay kulanka iyo waxyaabaha looga hadlay wuxuu ahaa shir aada u weyn saacado badanna qaatay ee dhex maray walaayada iyo qaybo badan oo ummadda ka mid wixii laga hadlahayna dee waxay ahayd uun runtii ummaddan islaamka masiirkeeda waxyaalihii dee anfacaha fi dunya walaakhira iyo waxyaalaha dhibaatada u keenahay masiirka ummaddan laga hadlay in ummaddan maadaama ay tahay dad muslimiin ah baahi weyn ay u qabtay diinta islaamka sidii dacwadii loo horumarin lahaa shirka waxaa iga baxay in maanta laga hadlayay masiirkii dadka dadweynaha ku nool degmada jilib ama maarata walaayada islaamiga oo kale jubbada dhexe waxaana looga hadlaya wax iyaga dantooda ah waxaa looga hadlayo alamru bilmacruuf dhinac kale wuxuu ka ahaayo washaawirhum fil amri diin in talada la isweydaarsado walaayadeenna gobolka jubbada dhexe inay noo yeerto nala tashato fikradana weydiiso intaasoo ku saabsanaay dhammaan waxaa kasoo qayb galay inta bulshadu ay ka kooban tahay hadday culimo tahay hadday odayaal tahay hadday ganacsato tahay hadday bahdii waxbarashada tahay intuubaa kasoo qayb galeen sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo qayb ka ahaa kulanka ayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha ugu mahad celiyey talooyinka iyo fikradihii ay ku biiriyeen kulanka culimmada iyo nuqabada ganacsatada dhallinyarada iyo aqoon-yahanada maxaafadada jilib iyo maamulka gobolka ragga ka jooga oo dhanba talooyin fara badan iyo soo jeediyeen naqaashkuna wakhtigiisa aad uu u dheeraa in mataqaanaa dee ummaddii macruufka la faro waa shay muqadas oo aad u weyn weeye islaamkuna uu ina faray taana insha allahu tacaala waa midda maanta oo dhan aan u fadhino dadaalkeedii iyo mataqaanaa aan bixinayno lahayn talooyinka aad soo jeediseen insha allahu tacaala waxbaan ku dhisan doonaa hadda wixii ka dambeyn insha allahu tacaala inagoo ilaahay subxaana wa tacaala kaashanayna qadiyadda iyada juhuud fara badan ayaan ku bixin doonaa idinkuna insha allahu tacaala waxaan idinka codsanayaa kaalintiina inaad ka qaataan oo culimmadu masaajidda ka hadlaano dadka la wacyigeliyo dacwad shaarica loo qabto ee ummaddii loo sheega sharta iyo dhibaatada fisqiga iyo xumaanta iyo munkarka uu leeyahay ee wanaaggana la fara odayaashuna ay nagala shaqeeyaan arrintaa iyadoo bulshada ay ku tawjiihiyaan khayrka iyo wanaagga ayaan ka codsanaynaa dhallinyarada iyo aqoon-yahanadana waxaan ka codsanaynaa macallimiinta iyo dadka dadka waxbaraya inay ummadda ay waxbarayaan khayrkii wanaagga ugu yeeraan oo xumaanta ka reebaan ayaan insha allahu tacaala ka codsanaynaa si guud arrintaa iyada hadday inoo suura gasho insha allah ummadduna waa inoo badbaadaysaa innaguna aakhiradeenna iyo adduunkeena wuu inoo badbaadayaa shirkan ayaa midkii ugu horreeyey ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay isugu keento dadka indhaha waha bulshada tan iyo intii labada wilaayo loo kala saaray labada jubbe waxaana la filayaa inay dhaqan galaan waxyaabihii ka soo baxay kulanka maktabka caafimaadka wilaayada gedo ayaa howlo caafimaad u qabtay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurrubo ee wilaayadaasi maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee gedo ayaa daawoo qiibir ka sameeyey deegaanka faaweyn oo ah deegaan hoostaga degmada buurdhuube ee wilaayada taasoo baaritaan caafimaad uu sameeyey bulshada ku dhaqan deegaankaas qaar ka mida dadkii ka faa'idaystay baaritaanka caafimaad iyo daawo qiibinta ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka mahad celiyey gurmadka caafimaad ee lasoo gaarsiiyey magacayga waxaa la yidhaahdaa macalin maxamuud macalin cabdi waxaana joogaa gobolka gado gaar ahaan tuulada faanweyn oo ka tirsan degmada buurdhuubo maanta waxaa na soo gaalay maktabka caafimaadka wuxuu noo keenay daawo aan u baahnayn mar ilaahay ha barakeeya maanta daawo fiican baa naloo keenay qofkii baaris u baahnaa waa la baaray qofkii kaniin u baahnaa kaniinkii baa la siiyey qof walba daawadii ilaahay uu u soo qaaday oo u baahnaayoo maralkii uu sheegtay aha la siiyey waa uga mahad celinaynaa xarakada maanta gaarista ayna soo gaareen iyo daawada ayna soo gaarsiiyeen ayaga oo samafal fiican noo suubiyey ilaahay ha ka ajirsiiyaan leena adduun iyo aakharaba xarakada waxaan leenahay ilaahay meelaad joogtaanba ha inguuleeyo muslinka oo dhanna qawi allaha siiyo gaaladana allaha dulleeyo intaasaan xarakadan ugu ducaynaynaa bismillah maanta waxaa noo timid maktabka caafimaadka walaayada gobolka gado waxay noo keeneen daawo taya leh oon u baahnayn walaayada waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu kor ka dhigo waa ku faraxsannaha inaynu soo gaarto waana soo dhaweynayna daaw waa naloo keenay ilaahay waa mahad daawo caafimaad yaa naloo keenay ilaahay waa mahadda iska leh hadda waxa la ii qabta daawaa la isiiyey waa la ibaaray daawaa la isiiyey gurmadkan caafimaadka ee la gaarsiiyey deegaanka faaweyn ee hoostaga degmada buurdhuba ayaa qayb ka ah gurmadkan ballaaran oo maktabka caafimaadka uu ka wado degmooyinka deegaanada wilaayada faahfaahinta warkan waxaa inoo haya casaame carafaad ganacsatada ku dhaqana deegaanka aragow ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u qabtay maamulka islaamiga degmada bu-aale cabdiwaan maxamed bukhaari ayaa warkan inoo haya dowladan diiniga ah oo duruus kala duwan iyo muxaadaraad lagu qaatay socotayna muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe u soo xiray ganacsatada ragga ah ee ku dhaqan deegaanka arabow ee duleedka degmada bu'aale dowladan oo shicaarkeedu ahaa kun caaliman oo mutacaliman ayaa ciwaanadii lagu qaatay waxaa ka mid ahaa towxiidka fadliga barashada cilmiga iyo xalaal miiradnimada oo ay sii dheereed muxaadaraad kala duwan oo si gaara u khuseeya ganacsadaha muslimka ah iyo waxa looga baahan yahay markii ay dowladdu soo dhammaatay ayay qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka arabow la hadleen idaacadda islaamiga andulus
magacaasi meesha laraa cabdullaahi daahir maxamed oo kalera meebo rogoogaa magaalada arabow dowro oo saddex maalmood mundareerti oo manaa dowrada tay oo kalere sicaarta ganacsatada hankana oo ganacsatada lagu heysay dowrada sicaar kun caaliman oo mutacaliman oo kalere sicaarteen manaa dowrada dowradan wax badanaan ka faa-idnay dowladan oo kale maamulka islaamiga waxaan ka codsanaynaa in mar walbana loo soo celceliyo in loo soo celiyo wax badan aan ka faa-iidnay maadaama annaga aan nahay afkii reer gana reer arabow oo ganacsatada afkeeda aan ku hadlaayo dowlada marka aragtid in badan hasaranunka nagnaga maamulka islaamiga meesha kucodsanaa dowlada oo kale mar walba samamaga
dowlad noqodii sibir dareerkasi dowlad adkayna macnaa walyeelo badan yahan oo kala duwan yahan aan ka qaadana macnaa fadlu cilmi iyana soo na ka qaadanaya atawxiid na kale ka qaadanaya macnaa azuhdu walwarac dowlad adkayn eed baan ka faaine boqol kiiba boqol maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey waday olole dacwi ah taas oo bulshada noocyadeeda kala duwan dowraad loogu qabanayo si sare loogu qaado wacyiga bulshada xilli dadkuna ay codsanayaan in dowraadka noocan oo kale ah loogu soo celceliyo mahadsanid bukhaari warbixintaasna waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alndulus oo aad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballan ah intaa ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu